koonfurta magaalada qandala meel soddon kilomitr u jirta oo la yidhaahdo ladiid uu ka dhacay halkaas kooxahaas shababayaasha ah oo meeshaa isku aruursanayay oo firxadkoodii baan ka war hellay inay halkaa ay isku aruursanayaan halkii baanu ku weeraray shalay markay saacaddu ahayd kowdii duurnimo ilaa iyo shalay shantii halkaas ayuu hawlahaasi ka socdeen dhulka oo latirkiisu iska dhib badan oo iska dhul buuro ah runtiina dhammaan halkii ay joogeen iyo aagagoodii oo dhan waa ka qabsanay maxaa khasaaraha oo labada dhinacaad ii sheegi karaysaa runtii annaga hal askari baa naga dhaawacmay iyagana waxa weeyaan afar nin waa ka dhimatay shanina waa ka dhaawacantay nimankaasu aada iyo aad baa shalayto jab fiican u gaaray dhammaan wixii saad ahaa oo ay dhulka hoostiisa ku duugeen oo ilaa iyo afar gaadhiyo waaweyn dhan oo nooc walba oo raashina ay ugu talagaleen inay halkaa ay tartiib tartiib ayay uga gurgtaan oo dhulka ay la simeen oo aadan arki karaynin baa alla noo sahlay inaan maaragtay aan aan aragno dhammaan saadkoodina waan ka soo qabanay waana dagaalkaasi guul buu ku dhamaaday runtii hadda xaaladdu meesha waa sidee aada bay u degan tahay qandale iyo deegaankeedu iyo tuulooyinkii horey nimankaasu ay sababayaasha u joog joogeen oo dadku uu ka qaxay dhammaan hadda way kusoo noqdeen halkaasi waxay ahayd meel ceel abay ahayd oo dhul buuraleya ku dhex yaala waana degan tahay xaaladdu deegaanadaasi abaaro ba'an ayaa ka jira iyo iyadoo weliba ay colaad u dheer tahay marka ee wax roob aho ilaa iyo hadda ka da-ay laga bilaabo shalay saddexdii gelinkii dambe ilaa iyo saacadda hadda aan kula hadlayo waxaa ka da-ayaa roobab baa ka da-aya aada iyo aada u culus runtiina aada iyo aad bay roobka u da-ayaan intaasi wax kala joogsi roobkaasi maanay lahayn inkastoo xagga saadaasha hawada aan maqlayno in meelaha qaarkood ay duufaan iyo waxaas ay ka jiri doonaan ama roob baraf wata ama qabow badan wax saas oo kalea laakiin ilaa iyo hadda halkaan joogo qandala ma laha maaragtay wax duufaana kama dhicin laakiin roobab badan oo mahayaana ayaa dhulkaas oo dhan ka da-aya ilaa iyo hadda bariga oo dhan meelaha aad ka saarteen eemintidiinta iyagu daacaddu ah kooxda daacish dadka degani maxaa ugu tala gasheen oo gurmada dadkaasi insha allahu way jiraan gurmadyo loo diyaariyey hadday noqon lahayd ilaahay baaba raxmadii keenay biyo hadday noqon lahayd raashin macaawanooyinkii dawladda puntland ay ugu talagashay qaybihii ugu horeysayba ay soo gaareen marka waxa weeyaan wax alla wixii maaragtay la tari karayo oo dawladoodu dadka ay tari karayso laga hakad maayo insha allah wayna heli doonaan